أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobada aan idinku gahaynana waxaa ka mid ah weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gadow ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa qiray in shacabka ay u xukun tagaan maxkamadaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga xaalad nololeed oo aada u liidata ayaa soo wajahday kumanaan qoys oo etoobiyaan ah kuwaasi oo saameyn xoogan uu ku yeeshay dhulgariir maalmo ka hor ku dhuftay dalka etoobiya guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegey madaariista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe wilaayada gadow ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi mid ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey guulaha ay muslimiinta falastiin ka gaareen dagaalka ay kula jireen yahuudda sahayuuniyadda maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa la wareegay xaafadda jaamacadaha ee gobolka banaadir iyagoona barakiciyey boqolaal qoys oo ku dhaqnaa xaafaddaasi sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan maqaal ciwaankiisu yahay sabar iyo dulqaad dheer kadib sidee reer khaza ay ku hanteen guusha ay maanta u dabaaldegayaan waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo tobanka rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiio dhan weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay qarax la beegsadeen kontaroolka laga galo degmada baled xaawo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado xilliga qaraxa waxaa kontaroolka ku sugnaa maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaasi ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa qaray in shacabka ay u xukun tagaan maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo khudbad ka jeedinayay shir looga hadlayay arrimaha garsoorka riddada oo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaa sheegay in garsoorka riddada uu yahay mid liita oo dadkii ay ka carareen waxa uu soo qaatay in maxkamadaha riddada uu la degay musuq maasuq asagoo ku tilmaamay saylad ganacsi oo dhaqaalo laga raadiyo xamse cabdi barre ayaa tilmaamay islamarkaana qiray in dadka soomaaliyeed markii cadaalad iyo waxqabad ay ka waayeen garsoorka riddada ay aadeen dhulka ay maamulaan mujaahidiinta si ay halkaasi garsoor uga helaan isagoona si gaar ah u soo qaatay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe oo ay ka taliyaan mujaahidiintu
laga yaabo inuu saylad iska noqday oo kadibna halka hal guri ama hal meel oo laysku haysto aad arkayso intaasoo waqti goormay soo baxday xilliyadii adadkaa wax layska soo madmadoobeeyey oo lasoo iska soo wada daba qoray waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed haddana waa xukun maxkamadeed garsoorka sidaasa oo markii dambe inta layskaga tegay dadkan iskaga huleeleen jilib loo doontay garsoor loo doontay garsoorkaas ayaa marti la idinka yahay sidaad sumcadiisii ku soo celin lahaydeen dhinaca kale murtad xamse cabdi bare ayaa sidoo kale qiray in xeerarka garsoorka riddadu wax ku xukumaan ay yihiin oo kuwo kasoo horjeeda diinta islaamka isagoona si gaara u soo qaatay xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo uu ku sifeeyey mid in la muslumiyo u baahan oo uu ula jeedo inuu yahay xeer gaalnimo ah waa inaan waafajinnaa shuruucdeenu ay la jaanqaadaa caqiidada diinta dhaqanka shacabka soomaaliyeed waa inaan ka saarnaa wax kasta oo aan la jaanqaadi karin xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u egis xoogla lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay hundred percent
madaxda murtadiinta ayaa dhowr jeer hore sidan oo kale u qirtay in garsoorka riddada uu noqday mid fashilmay dadka soomaaliyeedna ay cadaalad u raadsadaan maxkamadaha mujaahidiinta ee lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsaned abusheyba xaalad nololeed oo aada u liidata ayaa soo wajahday kuwaasi oo saameyn xoogan uu ku yeeshay dhulgariir maalmo ka hor ku dhuftay dalka itoobiya xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya dadka ku barakacay dhulgariirkii xoogganaa ee maalmo ka hor ku dhuftay gobolka canfarta ayaa la daalaa dhacaya xaalado nololeed oo aada u liita sida ay ku warrantay warbaahinta itoobiya waxaa la sheegayaa in dadyow fara badan ay hadda ku sugan yihiin xaalad guri la-aan ah iyagoona habeenkii halis ugu jira inay dhibaato kala kulmaan xayawaanada kala duwan ee xamaarta waxay sidoo kale boqolaal dad ah wajahayaan cunno iyo biyo la-aan daran iyadoona la saadaalinaya haddii xaaladdu sidan ku sii socoto in lasoo diiwaangelinayo kiisas fara badan oo dhimasho ah qaar ka mid a shakhsiyaadka maanta wajahaya xaaladdaasi ayaa lagu sheegay inay ahaayeen hantiilayaal balse goobahoodii ganacsi iyo baqaaradoodii ay ka soo barakaceen maantana aysan meel ku sheegin halka ay hantidooda ku dambeysay waa sida ay sheegeen itoobiya ayaa dhowr jeer oo hore laga soo diiwaangeliyey dhulgariir xooggan oo geestay khasaare lixaad leh xukuumadda adiisababa ayaana inta badan ku fashilanta sidii ay u maareen lahayd dadka ay la soo darista musiibada iyo sidii ay u gaarsiin lahayd gurmad kala duwan halka taa beddelkeeda abey uu hurinayo dagaallo xooggan oo lagu hoobtay maasaned abuxasaan guddi ka socda maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay madaariista qur-aanka kariimka ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyagoo gudanaya mas-uuliyadda ka saaran shaqada loo igmaday wuxuu dhowaan maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayaadka islaamiga ah ka bilaabay kormeer guud oo lagu marayo goobaha lagu barto qur-aanka kariimka sidoo kalena lagu ogaanayo heerka waxbarasho ee madaariista iyo ardayda dhigata sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka waxaa arrinkan loo xil saaray guddi gaar ah kaas oo maraya guud ahaanba madaariista qur-aanka kariimka waxaana meelaha ugu horeeya ee laga daafuray mashruucan ka mid ah wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe guddiga ayaa shaqadii ugu horreysay oo uu ku marayo dugsiyada qur-aanka waxa ay imtixaanaad ka qaadeen dhammaan ardayda dhigata madaariista iyadoona lagu ogaanaya mustawahooda waxbarasho waxaa sidoo kale guddigu ay la kulmeen maamulayaasha iyo macalimiinta sidoo kale waxa ay guddigu la kulmeen waalidiinta warbaahinta islaamiga ah landalusa ayaa tagtay goobaha qaar xilli uu socday imtixaanaadka laga qaadayay ardayda dhigata madaariista qur-aanka ida qowluhu tacaala acuudu billahi min ashaytaan alrajiim sal banii israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayinah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب
وسورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون qaar ka mid ah maamulayaasha madaariistaha oo dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa soo dhoweeyey kormeerka uu sameynayo guddiga ka socda maktabka dacwada gaar ahaan qismiga jimciyadda qur-aanka kariimka waxayna soo booqatay jamciyat alqur'aan alkariim ilmahana waxay ka qaadeen imtixaan marka insha allahu tabaaraka watacaala waanu ku faraxsannahay ka wayna soo dhowaynaynaa madarasana waa daaralqur'aan waxaynu ku taalaa fii wilaayati jubba alwusta alislaamiya geekamay bahana baa waday maktabka dhax yaxnay baa wadeen madarasatu taaj alwaalidiin xifdu alqur'aan alkariim itqaanan wa tajwiidan may baa kale hadna ka baxeeyey wa xifdu lmatuun التجويد ما يبان إذن كفرح سنة أني هنبا غدان ما يبان إذن كددر ما شحتي هني والان ما شاء الله أنت هتو هني كنغان هني كنغان غان wilaayada gadow ayaa ku guulaysatay xalinta khilaaf soo kala dhex galay laba beelood oo walaalo ah oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kulankan ballaaran oo lagu heshiisiinayo laba beelood oo walaalo ah beesha mareexaan iyo beesha murale ayayna garab socotay dowlo saddex maalin ay qaateen ayaa ka dhacay degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga gedo waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culimowdiin uwaasyo iyo nabadoonno waxaa kulankan heshiiskaha laga soo saaray bayaan ka kooban qodobo dhowr ah ujeedda bayaan labada beelood ee mareexaan iyo murale kow waxay labada beelood ka heshiiyeen khilaafkii dhex yaallay qodobka labaad waxay isla qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka ee suuban waxay isla qaateen in ay beri ka yihiin gaalada iyo gaala raaca qodobka shanaad waxay isla qaateen in la adkeeyo walaalnimada islaamnimada iyo wadajirka midnimada sheekh maxamed bishaar oo ka mid a marti sharaftii ka soo qayb gashay kulanka ayaa kelmad towciya halkaasi ka jeediyey majlisku waa majlis diineed ciwaankiisuna yahay wasulxu khayr ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa aayado badan uu kaga hadla wain daa'ifatani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa laba muslimiin ah hadday isaaf dhafto waxaa ilaahay amray muslimiinta intooda kale fa aslixuu baynahumaa hagaajiya dhexdooda labadaas walaalaha ah ikhwaanay marka majliskeennan salka wuxuu ku hayaa masaladaas iyada ah adinku marka waxa weeyaan waxaan idin qusaynin oo aad beri ka tihiin oo xoolihiin aad ka dhaqanaysaan oo maaragtay maxaan ku rahaa aan dhib idinku haynin yaan idinka dhiganin buundo lagu gudba oo cadowgaasi maaragtay maxaan ku rahdaa uu idinkaga soo gudba yaysan noqonin sidoo kale odayaasha labada beelood beesha mareexaan iyo beesha murale ayaa waxay sheegeen in bayaanka ay soo saareen ay ku midaysan yihiin arrintii heshiiska ahayd oo labada dhinacba wixii xagganaga iyo wixii xagga qaraabada iyo walaalka muslimiinta ahba waa heshiinay waana soo dhawaynaynaa mujaahidiinta halka annada iskugu kaanyeertay oo haddana inaan halkan isku wala heshiino annagoo gacmaha ishaysana inta ka taga aydasaan umahad celin shaqadii iyo arrintiina iskugu maad iyo dowrkii iyo kulli arrimihii oo dhammaan si wanaag leh oo nidaam wanaagsan lahay ku dhaceen markaan waana mahad celinaynaa annagana waan ogolaanay heshiisnimadii iyo masaalaxdii dhexdaan la dhegeyna waan qaadanay soo baxay bayaankaas ayaan ayidnay ku raacnay garab taagannahay hiili hooba garab taagannahay ilaahay baanu mahadle waxaa mahadnijaab socoynaa walaayadii soo asaastay oo dowladda noo qabatay sidaasaan u ayidnay waanu ku raacnay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo alwaali luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediya dardaaranno kala duwan waxaan dardaarmaynaa dariiqii nebi maxamed sala allahu caleyhi wasalam inaan soo noolayno ummaddan aan ku soo noolayno inay ummad casiisiin ay noqoto i jihaado cadowgeedana ay garato macnaha haddaanu cadowgeena garan lahayn maanta wax dhacaya mayse dhacna macnaha waxaan isugu baaqaynaa jihaad ummadda soomaaliyeedaan ugu baaqaynaa naftanadaan ugu yeeraynaa walaalaha muslimiintaan ugu yeeraynaa jihaadka maxaa yeele jihaadku waa ummadda wax ay dadku noqoto asaga weeyaan waa lagaa heebaysan ummadda haddaysan dagaalamin waa la layni dhulkaan rag baa rabo yaa rabo waa kiya iyo etoobiya labadaasay u qaybsan yihin macnaha annaga haddaan nahay ummadda muslimka inaan diinteenna dufaacanno inaan qowl ku dufaacno inaan ficil ku dufaacno waan dadaarmayna heshiiskan labada beelood beesha mareexaan iyo beesha murale ayaa imaanaya iyadoo bishii jamaadul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijriya uu dhacay heshiiskii saddexda beelood beesha mareexaan gabaaweyn iyo macalin weyne oo ka dhacay deegaanka galweyn ee hoostaga degmada luuq mahadsanid casaam mid ka mid ah culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey guulaha ay muslimiinta falastiin ka gaareen dagaalka ay kula jiraan yahuudda sahyuuniyadda warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada mujaahidiinta ayaa wareysi uu siiyey idaacadda islaamiga andalus waxa uu kaga hadlay guushii u soo hoyatay walaalaheenna ree khazo oo muddo shan iyo toban bilooda cadowga yuhuudda uu ku waday xasuuq aan loo meeldayin iyo burbur xooggan oo sababay inay burburaan ku dhowaad konton iyo siddeed kun oo dhisme sheekha allaha xifdiye waxa uu tilmaamay in cadowga isbahaysanaya oo ay ugu tunwen yihiin maraykanka iyo yuhuudda allaha fadligii ay ku jabeen duulaankii ay ku qaadeen walaalaheenna muslimiinta reer falastiin ayna ku hongoobeen hadafkii ay u weerareen khaza
alxamdulilah maanta waxaan rajaynaynaa maraykankii inuu soo jabay yuhuuddii ay soo jabtay gaaladii ay soo jabeen dagaalkii yacnii deegaan yar oo degmo maanta soomaaliya ku taalla oo kaleeta ah ummad muslin oo ku noolayd inay dabka la dhaceen wax allaal waxay hayeen iskugu geyen hanti kaga baaba'day ee maanta uu hub kaga baaba'ay rag kaga baaba'een waxaas oo dhan intay dhigeen marka hadda ay ay ka badin kari waayeen inay yidhaahaan bal ha la heshiyo ha la wada hadlo een dagaalkan ha la joojiyo da- tabartooda halkaa ku soo ururtay dadkan intaa yaroo dhulka kilomitiraadkaas ku nool soo afjari waayeen tabartooda ilaahay tusay marka horta waa guul ilaahay looga mahadiyo subxaana wa tacaala dhanka kale shiiqa ayaa dadka muslimiinta ee reer falastiin ku tilmaamay dad adadag oo cadowgooda meel iska saaray kadib markii ay u adkaysteen wax weliba oo gaaray haddii ay ahaan lahayd shuhadada dhaawaca iyo burburka soo gaaray waxaana ugu baaqay inay sii wadaan halganka ay gaalada kula jiraan walaalaha reer falastiin ee dhibka badan loo geystay ee intaa halgamahayay sumuudka iyo sabarka muujiyey shan iyo toban bilood ee waxaad aragtay eh, tiqniyadii iyo tiknolojiyada maanta gaaladii sheeganaysay inay haystaan tan ugu dambaysa waxaana ay ku ridahayeen maanta u sabray u dhabar adeegay marnaba aan isdiibin ee sumuudka iyo sabarka intaa la eg sameeya waxaan leeyahay hanii'an lakum guul baan in rajaynaynaa wadahadalkan gaalada hadda ay la wifilaynayso in guushiina ay noqoto taasaan rajaynayna biidin illaahi tacaala haddii beenbeen ay la yimaadaan kolba waad garanaysaan een ilaahay tala saarta oo sabarkiina iyo sumuudkiina sii wada cadowgana israaci biidin illaahi tacaala wanaxnu macakum in sha allahu tacaala annagana waan ila jirnaa biidin illaahi tacaala ducadaan idinkula jirnaa subax sabtiya oo ku beegnayd labaiyo labaatankii rabiicu thaani sannadkii kun afar boqol shan iyo afartankii hijiriga ayuu qarxay dagaalka falastiin muddo shan iyo toban bilooda kadibna reer falastiin waxay maanta guranayaan mirihii ay guusha ka dhaxleen allah ayaan u mahad celinaynaa oo jebiyey cadowgii muslimiinta guusha iyo garabkana siiyey muslimiintii la xasuuqay ee dhiigga badan laga daadiyey mahadsaned abu xasaan maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa la wareegay xaafadda jaamacadaha ee gobolka banaadir iyagoona barakiciyey boqolaal qoys oo ku dhaqnaa xaafaddaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya boqolaal ka mid ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa howlgal dhulboob ah ka sameeyey mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho iyagoo cagta mariyey boqolaal guri oo ay deganayeen dad shacab ah ciidamo aada u hubaysan oo wata gaadiid tigniko ah iyo gaadiid cagaf-cagaf ah ayaa dhulka la simay guryihii shacabka ah ee ku yiilay xaafadda jaamacadaha waxaana halkaasi qasab ah looga barakiciyey ku dhowaad kun qoys oo halkaasi deganaa soddonkii sano ee lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa la arkayay iyagoo si ulaka ah u burburinaya guryaha shacabka xitaa waxay diideen in dadka ay hantidooda kala baxaan guryaha dumar iyo caruur maras ah oo naftooda kasoo badbaadsaday maleeshiyaadka ayaa tuban wadada laamiga ah halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen waxayna sheegeen in kooxda ridadaha ay guryahoodii si qasab ah ula wareegtay siingadii kama qaadan alaabtii agab lagu sii hayay kama qaadan wixii dhammaa waa baabi'iyeen dooshii ebel ama kan xiray baan suba baan u imid oo lagu jirtay ilmihiina dad is- ilmihiina ilmihiina dad islaaha ii bixiyey saasa waa jaamacadaha serviska jaamacadaha waayo boqolaal qof baan ku deganah dhowr boqol oo qof baan ku degannahay boqolaal qof baan ku degannahay qaar haye haa dhowr boqol oo qof baan ku degannahay oo badan waa tiro badan nahay dad kowii qof iyo laba ma nihin marka dad dulmalayaal oo lagu tuntay waxa ugu weli la duugay baan nahay oo labaab waxa ugu weli laba boq- laba boqol oo qoys waa ka badan nahay ilaa ilaa sideed boqol oo qoys aan ku deganay annaga wadanka u dhalnay baa maanta qaxootinahay oo meelaan ku hoyano iyo meelaan deganahay aan la arag geedaha hoos oo ilaahasanaa oo ku hoyana guri kuma lihin magaalada meeshaan deganayn oo wixii aan- wixii anagu hadda aan he- aan helayn aan ku dhisanay oo aan gelnana waa laku baabaash alaabteeni midaan kusii hayana iyo midda kale waxba kamaana qaadan waxba kamaana qaadan waxa noo soo baxay maana arag xildhibaanadiina waana dhegaysteen oo mukalifka u daaran soo aadi maayaan waa maqlaya cabashadeena waxba nooba qabanin cabashadeena dib ka jawaab waaye gacan baan qaadaynaa meeshiina ka kacsada lamana degi doono lamana dhisan doono ninkii ka taana waa ku khasaaraya waa weji cusub oo uu galay dhulboobka ka socda degmooyinka gobolka banaadir kadib markii ay hoggaanka kooxda riddada la soo wareegeen inta badan dhulkii ku yiilay caasimadda iyagoona hadda u jihaystay dhanka jaamacadda gaheer waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay weeraraan xaafado ay ka mid yihiin warshadda caanaha baastada iyo xaafado kale cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda ayaa maalmo ka hor sheegay in xasan garguurte uu weerar ku yahay xaafadda jaamacadaha uuna boobi doono dhulka shacabka ah warkaasi oo hadda run noqday hadda xogta aan helaynana waxaa waaye dhulka ay dowladda gedayso oo maalinba la iibinaayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhaba waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal martiini waxaa la qaatay hadeertaana og tihiin dhulkii jaamacadda gaheer ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey cagaf cagaf iyo waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkan ayaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa dhulkan ay boobayaan saraakiisha kooxda riddada ayaa la sheegay in dhaqaalaha kasoo xarooda ay jaabka ku shubanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa kooxda riddada kooxaha mucaaradka ayaa maalmo ka hor sheegay in lacagta boolida ah ee laga sameeyey hantida shacabka ay kooxda riddada u adeegsan doonto qabashada waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah maasaned cabdiqani markaana waxaad ku soo dhowaataan maqaal ciwaankiisu yahay sabar iyo dulqaad dheer kadib sidee reer khaza ay ku hanteen guusha ay maanta u dabaaldegayaan waxaana inoo hayaa walaalka faysal mahad soomaali
kadib istiishaadka tobannaan kun oo isugu jira rag dumar iyo carruur dhaawaca tobannaan kun oo kale iyo burburka deegaanno camirnaa oo dhulka lala simay dadka reer khaza ayaa ugu dambayntii ka guulaystay cadowgii yuhuudda ahaa ee gumaadayay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay waxayna mar kale adduunyada tuseen hal adeygii iyo halyeynimadii abid lagu yaqiinay ee uu abwaankii soomaaliyeed ka yidhi jiritaanka falastiin inaan xoog furfuri karin faantoomna ridi karin fiitoona tiri karin geeshkii u faydnaa ma ku qoray farwaaweyn khaza oo dhacda dhulka malaaximta iyo daa'ifada mansuurada ah ayaa wax ku siman sannad iyo saddex bilood waraabtay dhiig aysan hore u liqin taariikhdan cusub aroornimadii sabtidii toddobadii oktoobar laba kun iyo saddex iyo labaatan oo ku beegneyd labiyi labaatankii rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo shantii hijri ayay muqaawamada filistiiniyiinta waxay dagaal aad loo abaabulay oo cir iyo dhul ah ku qaadeen deegaannada ay yuhuudda xoogga ku qabsadeen ee lagu deegaameeyey shacabka yuhuudda weerarku wuxuu ahaa mid kadis ah oo aan fariir ku noqday sirdoonka yuhuudda oo isku tiriya midka ugu hormarsan dunida labaatan daqiiqo kadib markii uu socday howlgalku ayuu maxamed dayf oo ah taliyaha ciidanka alkasaam ku dhawaaqay bilaabashada duulaan loogu magacdaray duufaanul aksa oo ah howlgal militari oo lagu xoraynayo maxaabiista reer falastiin ee sida gardarada ah muddada dheer ugu xidhan xabsiyada yuhuudda duulaankaas ayaa lagu dilay kun iyo laba boqol oo yuhuud ah waxaana lagu soo qafaashay ku dhowaad saddex boqol oo maxaabiis yuhuud ah kadibna waxaa ka dhashay duulaan kii ay ku dhawaaqeen yuhuudda ee ay sheegeen inay kaga jawaabayaan duulaankaasi kuna soo furanayaan maxaabiista kuna burburinayaan awoodda muqaawamada reer filistiin khaza ayaa martigelisay afar boqol iyo lixdan maalmood oo dagaal xasuuq wadareed iyo burbur ba'an oo ay geysanayaan yuhuudda waxaa magaalada isugu habarwacday yuhuudda maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka kuwaas oo si aan gabasho lahayn u garab istaagay kiyaanka dulmiga hub dhaqaale iyo fikirna uga qayb qaatay duulaankooda ujeedku wuxuu ahaa in dadka reer khaza lagu dirqiyo isdhiibid lagu argagaxgeliyo geerida iyo gumaadka laguna sanduleeyo inay kor u qaadaan raayada cad ee tanaasulka si ay hubka u dhigaan magaaladooda u gacangeliyaan maxaabiistana u soo celiyaan laakiin shan iyo toban bilood oo dagaal malxamad ah kadib netanyahu iyo xulifadiisa muqaawamadii ma maquunin maxaabiistii sooma furan magaaladiina ma qabsan waxaana lagala hor yimid go'aanno ad adag iyo gumaca baaruudda إسرائيل التي تمتلك ترسانة الحرب الكبرى إيه، اللي فيها أدق الأسلحة وأغ- وأعتى الطائرات تقتل أطفالنا ونسائنا بعمد وتقصد إيه، وهي تريد ذلك إيه، لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه إيه، بأسلحة بسيطة إحنا مضطرين أن ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحة لدينا هذا ما هو متاح لدينا ماذا نستطيع أن نفعل هل نرفع الراية البيضاء نحن لن نرفع الراية البيضاء dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay tahay guusha ay gaareen shacab laga dilay ku dhowaad konton kun oo ruux lagana burburiyey in ku dhow konton iyo siddeed kun oo dhisme jihooyinkii gurmadka bini'aadanimada oo idilna laga go'doomiyey khubarada militari ee aaminsan inuu guulaystay shacabka khaza ayaa tibaaxaya inaannu marnaba guulaha lagu qiimeen halbeegna looga dhigin tirada dadka ee ay dhinacyada iska dileen balse halbeegu yahay qofka dhulka u hara iraadada dagaalkana aanan ka tanaasulin reer afqaan waxaa laga dilay ku dhowaad laba boqol oo kun oo shacab ah balse iyagaa guusha u haray suuriya waxay hurtay ku dhowaad nus milyan shacab ah ugu dambayntiina way ka guulaysteen gacan ku dhiiglihii gumaysanayay fietnaam ayaa intaba ka sii daran oo weysay in ka badan saddex milyan oo shacabkeeda ah kuna guulaysatay inay soo afjarto gumaysigii maraykanka qiimaha la hurayo waa mid weyn oo xanuun badan balse waxaa ka sii qiimo badan waxa la raadinayo iyo yoolka la hiigsanayo sida ay aaminsan yihiin khubarada militariga في الحرب المتناظرة هناك هزيمة لجيوش في الحرب المتناظرة بقاء الضعيف مستمرا في نصف قتاله الانتصار.
هو عنوان النصر حلو هذا الفرق بين اللامتناظرة يعني برأيك والمتناظرة.
حتى الآن إسرائيل- وغيركم أدرس في أرقى معاهد العالم هذه هي المقاربة يعني يعني الآن- برأيك مجرد الصمود مجرد- مجرد الصمود هو انتصار بقاء بقاء الضعيف حلو ومس وابقائه على مشعل المقاومه لانه راح يسلم الرايه للي بعده والانهزامي وهذا هو يع- وهذا يعتبر دفعا ل- ل- ل- للقضيه الفلسطينيه الى حد يعني سيدي إيه؟
السابع من اكتوبر منعطف استراتيجي حلو. شاء من شاء يا وابى من ابى وس... وسيتبقى مشعل المقاومه قائما حتى التحرير الثمن باهظ الثمن مؤلم ولكن انا لا اقلل من قيمه الش- الشهداء والجرحى ولكن في سبيل استعاده فلسطين انا بحكي عن فلسطين من النهر الى البحر inkastoo dadka reer kaza aysan si buuxda uga guulaysan cadowgooda welina ay la nool yihiin raadadka xanuunka badan ee uu reebay duulaanka cadowga haddana waxay xaqiijiyeen guul weyn oo dabaaldegeeda uu camimay gudaha qidaaca iyo qaaradaha kale ee dunida inaad cadowgaaga wiiqdo waa guul inaad quus gaarsiisa waa guul inaad himiladiisa ka hungayso waa guul wuxuu ku goodiyey inuu gaari waayana waa guul booloxooftadii binyaamiin netanyahu ay ahayd kuma qancayo waxaan guul dhammaystiran ahayn waxaa afka baarkii ka dhigay dhallinyarada reer khaza ee isku fidiyey dhismayaasha burbursan ee magaalada kuwaasoo taxaddigii ugu adkaa la galay dowladaha isku sheega kuwa ugu tunka weyn dunida ugu dambayntiina la haray guushii maadiga iyo tii macnawiga ahayd shacabka reer khaza wuxuu huray wax weliba uu haystay wiilashooda waalidiintooda iyo wixii maal adduun ahaa ee ay haysteen سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم ورابطتم وثبتتم في وجه الطغيان سلام على أرواح شهدائنا وأطفالنا الأبرياء وأهلنا المظلومين سلام على أرواحكم التي ستحلق يوما في سماء قدسنا وأقصانا المحرر المطهر من دنس قاتليكم سلام على دمائكم التي ستلعن كل قاتل مجرم وكل متخاذل وجبان ومدع للإنسانية سلام عليك يا شعبنا العظيم وأنت تفضح العالم المنافق بقوانينه العرجاء ومنظماته العوراء ومعاييره المزدوجة فقد أعذرت غزة إلى الله ودافعت عن ثالث الحرمين بلحمها الحي وبجوع أبنائها وقدمت وتقدم كل ما تستطيع فهبوا يا أحرار شعبنا وأمتنا وأعلنوا نداء لبيك يا أقصى في كل الميادين
shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ma jirin gurmad ummadeed oo ay heshay khaza iyo mid guruub gaar ah uga yimid balse allaah ayaa ku garab galay mid ka mida galladaha ugu waaweyn ee uu bixiyo oo ah galladda iimaanka taasoo u suurtagelisay inay dusha u ridaan ahwaal iyo aafooyin ay adag tahay in loo adkaysto dadka reer khaza ayaa maanta dabaaldegaya balse waxaa dabaaldega kala qayb qaadanaya ummadda milyaarka ah ee indhaha ka daawanayay gumaadkooda
إليكم يا أهل غزة ندرك بقرارة أنفسنا أننا لم نكن معكم كما يجب بل نخشى أن نكون ممن قال الله فيهم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم كيف نكبر معكم ونحن لم نكن معكم النصر الذي أكرمكم الله به هو لكم وحدكم لقد سقطنا في اختبار النصرة أنتم الحجة علينا لقد أثبتم أن أمة الإسلام وإن ضعفت أطرافها فإن قلبها نابض في غزة أنتم من رفع راية النصر حين تركناها تسقط والله أن لكم دينا في أعناقنا لن نوفيه مهما فعلنا أنتم الذين آمنتم بوعد الله قبل أن تنظروا إلى موازين الأرض أنتم الذين صدقتم بقول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فجعلتم يقينكم عتادكم وثباتكم سلاحكم وأرواحكم مهرا للكرامة والنصر يا بقية العز في أمة نامت كتبتم بالدم والدمع ما عجزنا عن كتابته بأقلامنا المرتعشة نحبكم ونقبل أقدامكم والأرض التي تحت أقدامكم خذلناكم بأفعالنا لكننا والله لم نخذلكم بقلوبنا رضي الله عنكم وأرضاكم يا تيجان الرؤوس sahaayinada ama israa'iil ayada oo dullaysan ayay madaxa fowrarisay waxaa dhulka lagu jiiday karaamadeedii waaba haddii ay karaamo lahayde waxaa bannaanka la soo dhigay taagdarideeda iyo tabarxumideeda waxaa burburay heebaddii ay ku lahayd quluubta sahaayinada carabta waxay u fashilantay dhan amni dhan caskari iyo dhan akhlaaqeedba waxaa kala fogaaday bulshadii caalamka iyo ayaga waxaa isnacay madaxdeedii waxaa la nacladay siyaasiyiintii iyo madaxdii sahyuuniyadda caalamiga sannad ka hor shuruuddii xabad joojinta oo ay ka madax adeegtay ayay sandulle ku oggolaatay ayadoo weliba dagaalkii sii socday muddadaasi ku weysay boqolaal ka mida askarteeda xajmi weliba oo xanuunku leeyahay ugu dambayntii way guulaysteen reer khaza salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba addaar حرروا قيد الحرائر والسجين واثأروا للعرض دك المعتدين حطموا وكر المذلات شامخين أنتم حراس دار المسلمين كبروا قد لاح فجر الفاتحين واصدحوا الله أكبر لن نلين ورفعوا رايتكم في العالمين واهتفوا الشام دار
mahadsanid soomaali warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhageysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh